galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbaca bisha diseembarna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadaheynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in heshiis laga gaadhay goobta uu ka dhacayo shirka maamul u samaynta gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan inaan dadka u sharaxno dowladu dhisidii shabeellada dhexe iyo hiiraan ayadana waxaan la kulnanay dhammaan qabaa'ilkii halkaan degganaa dhammaantoodna waxay nala qaateen in la dadejiyo maamul u samaynta shabeellada dhexe iyo hiiraan doodo dabcan dadku waa iska qabeen iyo aragtiyo laakiin in ay u baahan yihiin dhisidda maamulkaas runtii waa muujiyeen waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aannu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf kollayba iminka ninka garsooruhu wuxuu wadaa baadhihiis buu wadaayo midhahaygii kolka la helaa dee la garan doonaa wax hababa ka dambeeyey weerarada garan ay dadweynuhu ku qaadeen booliiska laakiin waxaad ogaataa horta sidaan kuu sheegay bil ka hor dowladdu go'aan bay qaadatee go'aankaasina wuxuu lahaa bal argagixisada khatarka ay ku hayso dalkeenni bal ha laga ilaaliyo meelahu dad dadweynuhu iskugu imanayo
sidoo kale waxaannu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha boqon baa halkii lagu qatale qoorta soo dhiganne macnaha mindiya lay qarshaa laygu qali doono sidee baan qamboosha u cunaa qabiska waabayda xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kenya oo iskaashanaya ayaa maanta weeraray saldhigyo ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen deegaano dhinaca galbeed kaga toosan magaalada kismaayo oo ay ka mid tahay magaalada beerxaani iyo deegaanka qudus goobjoogayaal ayaa idaacadda v o eda u sheegay in ciidamadu ay qabsadeen magaalada beerxaani oo ilaa siddeetan kilomitir dhinaca galbeed kaga toosan kismaayo dagaalo qaraar ayaa la sheegay inay dhinacyadaasi dhex mareen weli macadda khasaaraha dagaalkan
ciidanka ciraaq ayaa maalintii labaad dagaal xoogan ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku-haynta magaalada ramaadi ka wada magaaladaasi taasoo weli ku jirta gacanta maleeshiyada daacish oo la wareegay magaaladaasi bilowgii sanadkan ciidanka ciraaq ayaa rajo weyn ka muujiyey in ay la wareegi doonaan magaalada ramaadi maalmaha soo socda afhayeenka isbahaysiga maraykanku hogaamiye ee dagaalka kula jira ururka daacish cornel steve warren ayaa sheegay in duqaynta dhanka cirka isbahaysigu ka fulinayo magaalada ramaadi ay tahay mid kaalmaynaysa ciidamada ciraaq oo horseedi doonta inay la wareegaan magaalada ramaadi afhayeenka ayaa sheegay in duqayntaasi la fulinayo oo loo fulinayo si taxadir leh isagoo intaasi ku daray in magaalada ramaadi ay ku sugan yihiin laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol iyo konton ka tirsan maleeshiyada ururka daacish iyo boqolaal kale oo ku sugan magaalooyinka u dhow ciidanka ciraaq ayaa wada dadaalo badan oo uu ku doonayo in ay dib ugu qabsadaan magaalada ramadi hay-adda amnesty international ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay maanta oo arbacaha waxay ku cambaaraysay duqaynta ruushanka uu ka wado siiriya iyadoo sheegtay in duqayntaasi ay ku dhinteen laba boqol oo qof gaar ahaana magaalooyinka xomos idlib iyo alipo amnesty ayaa sidoo kale sheegtay in duqaynta ruushanka ay waxyeelo u geysatay guryo dad rayid ah iyo cisbitaallo iyadoo sheegtay in baaris ay samaysay hay-adda ay ku ogaatay inaysan jirin wax maleeshiyaada ama bartilmaameedyo milatari ah oo agagaarkaasi ka dhowaa amnesty ayaa sidoo kale sheegtay inay caddaymo u hayso in ruushanka uu isticmaalay rasaas la mamnuucay iyo weliba bambooyin aan bartilmaameed lahayn ruushanka ayaa tan iyo bishii sebteembar waxay wadeen duqaymo xagga cirka ah taasoo ay doonayaan inay ku taageeraan madaxweyne bashaar al asadka suuriya dowladda burundi ayaa diiday shan kun oo askari oo nabad ilaalin ah kuwaasi oo toddobaadkii hore uu midowda afrika sheegay in dalkaasi loo diri doono tallaabadan ayaa kusoo beegmaysaa iyadoo dalka burundi mar kale laga cabsi qabo inuu ka dhaco dagaal sokeeye golaha wasiirada iyo madaxweynaha dalkaasi pierre inkronziza ayaa si wada jira u diiday qorshaha la doonayey in dalkaasi ciidamo nabad ilaalin oo afrikaana la geeyo baarlamaanka dalkaasi ayaa hore isaguna u sheegay in ciidamadaasi haddii ay yimaadaan burundi ay u aqoonsan doonaan cadow shisheeye oo kusoo duulay qarannimada burundi wasiirka arrimaha dibadda ee burundi ayaa dhaliilay go'aanka midowda afrika oo uu sheegay inuu ahaa mid aan xukuumaddiisa haba yaraatee lagala tashan
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waxaa heshiis laga gaaray halka lagu qabanayo shirka maamul sameynta gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaana arrintan ay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada beledweyne warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray xuseen xasan dhaqane waxaa heshiis isafgarada laga gaaray kulamo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ay lahaayeen wafdigii uu madaxweynaha soomaaliya hogaaminayay iyo odayaasha qabaa'ilka ee gobolka hiiraan waxaa muran xoogle uu ka taagnaa madasha shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo halka ay noqonayso xarunta maamulkaasi waxaa lagu heshiiyey in madasha shirka ay noqon doonto magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halka xarunta maamulkana ay noqon doonto magaalada bulaburte madaxweynaha labada gobolna uu noqonayo mid loo tartamo sida uu saxaafadda ugu waramay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed odawaa inaan dadka u sharaxno dowladu dhisidii shabeellada dhexe iyo hiiraan ayadana waxaan la kulnanay dhammaan qabaa'ilkii halkan deganaa dhammaantoodna waxay nala qaateen in la dedejiyo maamul samaynta shabeellada dhexe iyo hiiraan doodo dabcan dadku waa iska qabeen iyo aragtiyo laakiin in ay u baahan yihiin dhisidda maamulkaas runtii waa muujiyeen haddii ilaa yidhaahdo waxaan ku ballannay inaan dhowaan isugu nimaadno magaalada jowhar sidii digreetada madaxweynaha aheedna caasimaddu ay buula burda tahay inta kalena uu tartan geli doono shirkana lagu qaban doono magaalada jowhar wax allaalay wixii ka dhidhiman halkan nooga dhimanna haddii ilaa yidhaahdo waxaa dhammaystiri doona wafdi waxaa jooga wasaaradda arrimaha gudaha ka socda iyo guddoomiyaha gobolka oo ka shaqayn doona dhammaystirka nabadda waxaan rabnaa reer hiiraan iyo reer shabeellada dhexe inaan xasuusino inay ka dhiman yihiin ayagu runtii maamul dhisidda markii laga reebo gobolka banaadir marka waxaan rabnaa arrintaas in ay baraarug badan keento waxaan haddii laa yidhaahda aan la hubinna kama shaqayn doono gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa goobta kulanka waxa uu ka ballan qaaday in nabadda gobolka iyo dib u heshiisiinta beelaha uu khilaafku u dhexeeya xalkooda uu gudagali doono waxaan kaliyoon ku diri rabaa dadka reer hiiraan inay ka faa'iidaystaan fursaddooda fursaddoodoo ah laba qodob kow horta inay nabadaynta iyo nabadda ay gacanta midigtaa ku qabsadaan muwaafaqo ay noqdaan dadku ugay muwaafaqo noqdaanay meeshii u socdaan gaaraan dadku haddayna muwaafaqo ahayn qof ka horna ma guulaysanayo in muwaafaqa reer hiiraan qolana hoogi mihi qolana guulgaari mihi reer hiiraan waxay ku guulaysan karaan inay khilaafka iska dhaafaan inay nabadda qaataan juhdiga colaadaha iyo dhibaatada lagu bixinaa waxaan ka codsanayn reer hiiraan inay nabadda ku bixiyaan cid kasta oo bulshada qaybaheeda kala duwan ah anigaoo la tashanah oo la kaashan doona in wixii iga horreeyana aan waxaan ka qaban kara ka qaban doono wixii iga dambeeyana wadatashigaas aan ku wadi doono oo nafta iyo maalka reer hiiraanoo mid ah iyo talada hiiraanoo mid ah aan ku hogaami doono qof kasta oo wax tirsanaysana meesheedaan ugu tegi doonnaa kuna qanci doonnaa wixii aan u garanno inay ka taransushana waxaan ka codsanaynaa inay ka taransusho wixii aan u garanna inay maaragtay ayadu xaq u leedahana waxaan ku garab istaagaynaa inaan xaqeeda ku difaacno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bilowgay khudbadiisii markii uu yimid magaalada beledweyne waxa uu ku sheegay in muddada shirka uu soconayo ay tahay sagaashan maalmood marka lasoo gabagabeeyena dib loogu soo guuri doono xarunta maamulka ee degmada bulaburte xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa sheegtay in toddoba qof ay ku dhinteen shaqaaqadii dhowaan ka dhacday xaafadda balbela wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in dowladda ay xil iska saaraysay inay ilaaliso nabadda munaasabadda mawliidka iyo dadka ka qaybgelayay balse aanay dowladdu ka soo horjeedin munaasabaddaasi waxa uu sheegay wasiirku in amniga la adkeeyey tan iyo intii ay dhaceen weeraradii magaalada baariis ayna muhiim tahay sugidda amniga goobaha ay dadku isugu imanayaan haaruun macruuf ayuu ugu waramay uga waramay sida ay wax u dhaceen bismillahi raxmaan raxiim muddo iminka toddobaad waxaa odayaal hoggaan dhaqameeda iyo culamaa udiin ah ayaa wasaaradda arrimaha dibadda weydiistay inaa xarun ama meel ay xuska mawlidka nebiga aleyhi salaatu wassalaam inay ku qabsadaan kolkaa wasaaraddu waxay u ogolaatay meel xidhan oo oo dee nabadeedu iyo hareeriheen way ay ay ay dadka meesha iskugu imanaya halis ay yani naftoodu ay ku gelin sidaad og tahay muddo iminka bil ah dowladda go-aan ayay qaadatay sida ururada dadku meelaha isku ururayaan ina nabadeedii la ilaaliyo lino khatarka argagixisada iyo wixii ka dhacay waxaan ku dhahay baris iyo dalal kaleba waxaan isnida anaka shisheeyo badan baa jabuuti nala degan dadkaasi nabadoodii waa inaad la ilaaliyaa kolkaa go-aankaas wuu jiraa dee waa wasiirku wuu sheegay wuxuu yihi meel fiican oo xidhan oo xarun maaragtay aad xuskiina aad ku qabsan karaysin ayaan nii tilmaamayaa buu kayihi waa lagu heshiiyey kolkaa habeenkii ka horreeyey rabshadihii isniinta ka dhacay ayaa ayaa la yidhi dee beritoole alaabtiin inaad meesha dhigateen waa booliiska subaxa soo kallahi doona nila qaadi doona meeshii kale ay dowladdu nii tilmaamtay ayaad xuskiinii iyo xafladihiini ku qabsan doonta subaxii booliiskii kolkuu meesha yimiday waxaa ka hor yimiday dad maaragtay tiradoodu ay boqol ka badan tahay oo dee midyaal sita machete sita laba labanaba dhexdoodii waxay ku siteen gudahoogiina kuwa dad maaragtay hubeysan ayaa ku jiray oo kalashnikov sita markiiba kolkii booliiskii ay meesha soo joogsadeen weerar baa lagu qaaday rasaas baa dhacday tiro kontonka booliis ka yareen ayaa la dhaawacay labiyo afartan qof dhaawacooga wuxuu ahaa iska dhaawac yar buu ahaayo khafiifo markiiba daktarkii way ka soo baxey lakiin laba qof oo booliiska ka tirsan ayaa dhaawac rasaasa ayaa laga helay dabadeed dee booliiskaasi kolkuu kari waayey dadkan weeraraya ayuu u yeedhay booliis kale meeshaas kolka xabad baa ka dhacday sidii runta yani aad baan uga xunnahay dadkaasi meesha ku dhintay toddoba qof baa ku dhintay oo gabadh yar gabadh yar ay ku jirto oo imise jira
malaa saddex iyo toban jir meelahaas weeyaan rasaasku kolkaa bilowgiiba dadka maaragtay ku dhex jira dadweynaha meeshaas iskugu yimiday ayaa riday waa gartay laakiin wasiir dadka qaar waxay waxay ku dooda waxay dhehi karaan dhinaca kale waxa weeyaan siyaaradan ama mawliidkan sanado horaa la qaban jiray sanadkan uguma horeyso awalba halkaasaa lagu qaban jiray xaflado ka horeeyeyna way qabteen dad kale maxaa arintan maxaa iska horimaadka keenay bay dadku isweydiin karaan haddii uu jiray heshiis ah in alaabta lala qaado oo meel kale loo wareejiyo oo ay saas ogolaadeen maxaa iska horimaadka keenay waxay la tahay kolkii heshiiskaasi uu dhacay kolleyba iminka ninka garsooruhu wuxuu wadaa baadhis buu wadaayo midhaheygii kolka la helaa dee la garan doonaa wax sababa ka dambeeyey weeraradaas ma garan ay dadweynuhu ku qaadeen booliiska laakiin waxaa waxaad ogaataa horta sidaan kuu sheegay bil ka hor dowladdu go-aan bay qaadatay ahayd go-aankaasina wuxuu lahaa bal argagixisada khatarka ay ku ay ku hayso dalkeeni bal ha laga ilaaliyo meelahu dadku dadweynuhu iskugu imanayo meelal aamino amaanad loo dee maxaan ku dhahay booliisku joogo oo de dadka lagu ilaalin karayo bal ha lagu qabsado ayuu go-aanku go-aankaasu ahaa wasiirkuna odayada hoggaan dhaqameedka iyo culimaaudiinka si ballaadhan iyo si fiican ayuu ugu macneeyey waxaa dhacday waxay la tahay habeenkiiba dad kale ay shireen dad maaragtay hadaf kale ama yool kale oo siyaasadeed leh heshiiskaa dabadeed xaafadda bulduqo la yidhaaho magaalada madaxda agagaarkayga ku taalla ayaa lagu shiray shirkaasina waxaa go-aan lagu gaadhay inaa qas iyo rabshad iyo meeshaa laga rido kolkay booliiska yimaadiino sidaan kuu sheegay garsooruhu iminka weli baadhistii buu ku jiraa kolleyba waan muddo laba laba saddex cisho kadib ayaan ogaan doonaa dadka ka dambeeyey qaskaas iyo rabshadaas iyo sababta ay rabshada u rideen waxaasoo dhan waa la ogaan doonaa laakiin waxaad ogaataa mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta laakiin sanadkan waxaa jira zuruuf khaasaa jiro de sidaad u og tahay zuruuftaasina de kolleyba khatarku annaku umahayna dalalka dariska ula nahay ayuu hayaa yemen soomaaliya etoobiya go-aanadaasoo dhan way wada qaateen kolkaa go-aankaasi waa go-aan caam ah ama qaraar caam oo dee dadkao dhan khuseeya ama qabiil khuse go-aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin waa gartay kolkaas laakiin dee annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas waa gartay waxaana dhici kartaa Waa- xata mucaaridkaasina dad argagixisa ay ka hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan rasaas dadweyne rasaas siita ma aragti waxaasuu jabuuti weli laguma maqan rasaastaasu kolkuu dadweynaha gudahay kasoo dha laba booliis kolkay ku dhacday rasaas ayay rasaasuhu baxeen oo de kolleyba dadkii meesha joogay Eh, sidaan u sheegayba dee eh, dad dadku dadkii ay ka Mal- male- dhinteen baan maaragtay aan ka tacsadeenaynaa laakiin aad baan uga xunahay waa laakiin gartay arrintaas way dhacday iyagu dadku eh, dadka mucaaradkan la hadalay ma sheegin wax hub ah oo ay dadku siteen ma laga yaabaa dadka booliiska inay ku dhacda uun rasaastii iyaga laftigooda ay ridayeen mayne waxaan eh, waxaas waxaa sheegaya rasaasta xadbadda ku dhacaysa qofka Eh, eh, kalibrka ama eh, waad ogaan karaysaa rasaastu hadday tahay rasaas rasaas ama ka soo baxday hub booliisku sitay ama rasaas kaloo oo dee hub kaleoo booliisku uu sidanin taasi waa wax fudud oo dhib yar weeyaan oo oo baadhistaa sheegayso Eh, taasina waa la hubaa inay rasaastaasu ka bixin maaragtay hub ay booliisku siteen
wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jabuuti maxamuud cali yuusuf oo khadka telefoonka ugu waramayey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in qayb kale oo waraysigaasi oo dheer ka mid ah aad maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo ee caawa
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington kulan aqooneed ku saabsan cilmi baarisyo ay lix jaamacadood oo dunida ku kala yaala ay ka wadaan af soomaaliga ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu ka socday magaalada hargeysa waxaana laga soo saaray qodobo kala duwan kulankan oo ay martigelisay xarunta dhaqanka ee hargeysa ayay ka qayb galeen jaamacado kale ka kala socday dalalka talyaaniga sweden ingiriiska kenya jabuuti iyo ethoobiya warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray waryaheena barqad kaariye kulankan oo ay isugu yimaadeen afaqoon ka kala socday jaamacado ku yaala dalalka talyaaniga sweden ingiriiska kenya jabuuti somalilan iyo etoobiya ayaa dulicdiisu ahayd inay aqoon-yahanka kasoo qeybgalay isku weydaarsadaan cilmi baadhisyo la xidhiidha afka soomaaliga oo jaamacad kastaa dhinaceeda u waday dr jaamac muuse jaamac waa agaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa oo martigelisay kulankan waxaanu u sharaxayaa ujeedada kulankan ujeedada ugu weyni waxay ahayd ee meesha la isugu yimi ee maadaama af soomaaliga imika dhowaan la bilaabay inay cid kastaaba in ay maarata xiise fara badan geliso oo ay ee, ee, shaqo fara badan geliso Ee, waxay noola muuqatay oo xarunta dhaqanka hargeysa ay doontay inay ogaato oo ayna maaragtay u fududeyso yaa wax qabanaya waa kuma cidda wax qabanaysa macnaha waxa weeyaan cid kastaba keligeed bay u shaqaynaysaa bal aynu isku nimaadno oo aynu isbarano oo waa jaamacadda hible maxay qabanaysaa jaamacadda kale hible maxay qabanaysaa iyo siduu xidhiidh uga dhex dhalan lahaa iyaga labadaas baa ugu muhiimsanaa Eh, laakiin waxaa taasi raacayay hargeysa waxay isu diyaarisay doontay inay eh, lagu qabto laba kun iyo sideed iyo tobanka ah, cilmi baadhista ah, soomaalida ku saabsan ee dibadaha lagu qabanaya beryihii u dambeysay marka talada waxay noqotay war aynu si aynu ugu diyaargarowno laba kun iyo sideed iyo tobanka cid kastaaba gaar ha u kulanto marka kuwana afaqoonkii bay ahaayeen kulamo kalena way iman doonaan dhinaca kale dr martin orwin oo ka socday macadka daraasaadka afrika ee jaamacadda london ee sowas waa af aqoon ku takhasusay af soomaaliga islamarkaana muddo dheer waday cilmi baadhisya la xidhiidha waxa uu ii sheegay in kulankaasi kusoo bandhigay cilmi baadhis uu ka waday miisaanka maasada soomaalida oo xusay inay ka wada shaqaynayeen allah u naxariis daabwaan maxamed xaashi dhamac gaariye ka hor intii aanu dhiman geesta kale profeor gorgio banti oo ah af aqoon muddo dheer waday cilmi baadhis la xidhiidha afka soomaaliga kana socday jaamacadda nabolis ee dalka talyaaniga waxa uu sheegay in kulankan intii uu socday lagu soo qaaday sida ugu habboon ee hab adeegsiga naxwaha soomaaliga ee marka naxwaha af soomaaliga loo turjumayo luuqado kale dugsiga elementariga ah aan joogay oo dalkayga talyaaniga waxaa laga baleeyay waxaas waa maga waxaas waa qodob waxaas waa fal oo ka yimid falkan iyo sidoo kale caruurta talyaaniga badankooda ayaa loo ayaa loo baraa dabadeedna wayna u baahan yahay af kale af talyaaniga ku turjumaan kulankan oo intii uu socday af aqoonka ka qayb galay ay kusoo bandhigeen cilmi baadhisyo kala duwan oo la xidhiidha naxwaha lahjadaha af soomaaliga iyo sidoo kale miisaanka maasada soomaalida ayaa gebagabadii waxaa laisla qaatay laba qodob oo kala duwan waa kan dhigto martin orwin oo sharaxaya waa la daabici doonaa qoraalada la soo jeediyey halkan anaad tafaftari doona marka mid kale waxaan doonaynaa in aan isugu nimaadno mar kale waxaana la cusumi doonaa dad dheera yani dad kale marka iminka waxaan wixii ay sameeyaan aqoon-yahanada daneeya cilmiga luuqadaha wixii ay sameeyaan waan waan si ka fiican ayaan u garanaynaa sidaas darteed markaan qabanqaabino shir kale waxaan doonaynaa in waxa noqon karaa inuu noqon doono qeyb ka mid ah shirweynaha daraasaadka soomaaliyeed qoraalada lagu daabici doono doona waxa weeye waa laba oo ku saabsan afka laftiisa tafaasiisha afka iyo ereyeynta ama weereynta yani naxwaha af soomaali aniga wax baan ka qori doonaa miisaanka maansare oo ah yani arrin aan muddo dheer aan ku shaqaynayay midda kale waxaa jira gabadh etoobiya kayimid ka timid waxay ka qori doontaa waxay samaysay yani lahjadaha ama afguryaha laga hadlo xaggaas iyo jaamac musid jaamac iyo mubaarak oo jabuuti ka yimi waxay ka hadleen i c t ama computerada iyo technology jaamac wuxuu leeya yani wax jira coopuska uu yani waxaweye waa kayd oo kale oo eryo aada u farabadan lagu shubay aqoon-yahankii kulankani ka qayb galay waxa ay ka kala socdeen maxadada luuqadaha ee jaamacadda adhis ababa ee etoobiya gotemberga dalka sweden sowas ee london nabolis ee talyaaniga iyo macadka luuqadaha ee gaariya jaamacadda hargeysa sidoo kale aqoon-yahan ka socday dalkaasi kenya barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ku dhowaad siddeetan beeraleyda beeraha waraabka ee degmada baki oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw ka maalgelisay mashaariic la xidhiidha dhanka kor u qaadista wax soo saarka beeraha ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada boorama kulankaasi oo loogu magacdaray soo nooleynta wax soo saarka beeraha ee somalilan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka beeraha iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama kulankaasi oo loogu magac daray soo nooleynta wax soo saarka beeraha ee somalilan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda beeraha iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw maxamed jaamac oo ah madaxa hay-adda faw ee somalilan ayaa uga warramay v o a waxa uu ku saabsanaa mashruuca hay-addu u qabatay beeraleyda gobolka awdal ee ay ku soo bandhigeen boorama mashruucani waxa weeyaan wejiyo badan oo ay maalgeliyeen waddanka yurub iyuda mashruucaasoo isugu jiray dhinaca waraabka dhinaca qodista ceelasha waraabka loo isticmaalo xagga kordhinta muxuu ahayey kanaalada iyo sidii loo tababari lahaa maxay ahayde beeraleyda beeraleydaasoo u baahan inay suuqgeyn helaan so waxaannu samaynay waddooyinkii muddadii sannadadii ugu dambeeyey waddooyinkii ay u soo mari lahaayeen magaalooyinka iyo meelaha ay u suuqgeyn lahaayeen waxa kale oo aannu samaynay inaannu siino tababaro aqoonta beeraha iyo sidii ay tayada u kordhin lahaayeen iyo sidii iskaashatooyinka meelaha ka jira loo qaabayn lahaa kuwaasoo dhammaantood si guula ku dhammaaday una xuub siibtay maanta inay maanta samaystaan ururo jira oo tashanaya oo wixii ay ka codsanayaanna wasaaradda beeraha iyo iyo faw weydiisanaya qaabkii ay halkii looga keeni lahaa mashaariicda dibadda inay iyagu wixii mashruuca iyo wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii horumare la samaynayo ay iyagu la yimaadaan aad iyo aad ayaa barnaamijyahaasi horumar weyn keeneen maanta waxaanu ku wareejinnay baabuur ilaa laba baabuur iyo maxay ahayday qalab kale oo iyaguna ku shaqaynaya qoraxda oo ay ku kaydsadaan muxuu ahaayey khudaartooda si aanay u qaayisin oo suuqaqa u gaadhsiin karaan oo iyaguna ah qaboojiyaal ku shaqaynaya cadceedda waaweyn wasiirka wasaaradda beeraha ee somalilan maxamed awdaahir ayaa isaguna uga warramay v o a barnaamijkan iyo waxa loogu talagalay in beeraleyda iyo waddanka uu soo kordhiyo aan ku horreeyo barnaamijkan waxa weeyaan waa barnaamij loogu talagalay qorshaha dheer iyo qorshaha dhow barnaamijkanna waxaa maalgelisay hay-adda faw oo ay iskaashay wada shaqayn ay leeyihiin wasaaradda beeraha waxaa mustaqbalka dhow waxaa loogu talagalay in dadka beeralayda ah ee iyagu markaa tacbanaya ee iskaashatada ah inuu noloshooda wax ka bedelo iyo cuntadooda mustaqbalka dheerna waxaa loogu talagalay in wax soo saarkoogu aw kordho oo aw gaadho deegaanka gobolka iyo dalka intiisa kaleba inuu gaadho soo kale qaar ka tirsan beeralayda ka faa'iidaysata mashruucan loogu magacdaray soo noolaynta wax soo saarka beeraha ee somalilan ayaa u sheegay idaacadda v o a waxqabadka iyo muhiimadda mashruucani uu leeyahay beerahooda anigoo magacayga ku bilaabaya magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cumar cabdulaahi hay-adda fow waxay noo wax weyn bay noo qabatay waxtar weyn bay noo yeelatay waxtarkaas oo aad u kala gedisan taasoo aan si fiican uga faa'iidaysannay agab iyo maxay ahayday waraab iyo dhinac kastaba iyo tababarro aad qiimalo oo ayna siiyeenba sidoo kale waxay noo sameeyeen koontiinaradii aan ku keydinaynay wax soo saarka midhaha soo baxa iyo gaadiidkii aannu ku soo dhowaynaynay si au gaadiidka kale u qaado uu geeyo kuwa ganacsiga ee magaalada taasoo aan si fiican uga faa'iidaysannay maantana ay nagu wareejiyeen iyagoo xaflad noo qabtay bismillahi raxmaan raxiim aniga waxa la yidhaha cabdidaar jaamac waxaan ka socda degmada baki waxaana nin beeraleeya oo beer lagu dhalay markaa beerna ku dhalay hay-adda faw waxay nala qabatay waxyaabo badan iyo wasaaradda beero iskaashanaya waxay bixiyeen tababaro badan waxay sameeyeen jidadka waxay sameeyeen koontinarada iyo noo keen waxay sameeyeen kinaallo waaweyn waxay keen kaabayaasha dhaqaalaha sida ay markaa daadadku gooyaan kinaalada ay u ijinno waaweyn oo lagu kabo waxay qodeen ceelal badan waxay qodeen wax casri oo naan arag oo maanta ay noogu horeyso sideed ceeloo solar systema waxaana rabnaa in habka solar systemka noo bedelo waxay sameeyeen mashruucii durdur oo aad u badnaa qof kasta oo reer bakiana wuu gaadhay mashruucaas haashim sheekh cumar good v o a boorama
markana dhegaystayaal kaalimihii sugaanta aanu ku yaro nasanno
loogu kaabaa adna quruxda luulaay luulaay
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobbada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kenya oo iskaashanaya ayaa maanta weerare saldhigyo ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen deegaano dhinaca galbeed kaga toosan kismaayo oo ay ka mid tahay magaalada beerxaani iyo deegaanka qudus goobjoogayaal ayaa v o eeda u sheegay in ciidamadu ay qabsadeen magaalada beerxaani oo ilaa siddeetan kilomitir dhinaca galbeed kaga toosan kismaayo
ciidanka ciraaq ayaa maalintii labaad dagaal xoogan oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada ramaadi ka wada magaaladaasi taasoo weli ku jirta gacanta maleeshiyada daacish oo la wareegay magaaladaasi bilowgii sanadkan ciidanka ciraaq ayaa rajo weyn ka muujiyey in ay la wareegi doonaan magaalada ramaadi maalmaha soo socda afhayeenka isbaahisiga maraykanka hogaamiyo ee dagaalka kula jira ururka daacish cornel stephen warren ayaa sheegay in duqeynta dhanka cirka isbaahisigu ka fulinayo magaalada ramaadi ay tahay mid iyadu kaalmaynaysa ciidanka ciraaq oo horseedi doonta in ay la wareegaan magaalada ramadi
hay-adda amnesty international ayaa warbixin cusub oo ay soo saarta maanta oo arbacaha waxay ku cambaaraysay duqeynta ruushanka uu ka wada siiriya iyadoo sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen laba boqol oo qof oo markaasi rayid ah gaar ahaan magaalada xumas idlib iyo alipo amnesty ayaa sidoo kale sheegtay in duqeynta ruushanka ay waxyeelo u geysatay guryo dad rayida iyo cusbitaallo iyadoo sheegtay in baaris ay samaysay hay-adda ay ku ogaatay in aysan jirin wax maleeshiyaada ama bartilmaameedyo milatari oo agagaarkaasi ka dhowaa dowladda burundi ayaa diiday shan kun oo askari oo nabad ilaalin ah kuwaasi oo toddobaadkii hore uu midowda afrika sheegay in ay dalkaasi loo diri doono tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo laga cabsi qabo in dalka burundi mar kale ka dhaco dagaal sokeeye golaha wasiirada iyo madaxweynaha dalkaasi pierre incronziza ayaa si wada jira u diiday qorshaha la doonayay in dalkaasi ciidamo nabad ilaalin oo afrikaana la geeyo baarlamaanka dalkaasi ayaa hore u sheegay in ciidamadaasi haddii ay yimaadaan burundi ay u aqoonsan doonaan cadow shisheeye oo kusoo duulay qarannimada burundi wasiirka arrimaha dibadda ee burundi ayaa dhaliilay go-aanka midowda afrika oo uu sheegay inuu ahaa mid aan xukuumaddiisa haba yaraatee lagala tashan
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington wafdi ka kooban saraakiil ciidan oo ka socda dalka talyaaniga ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho wafdigan ayaa markii ay muqdisho gaareen waxay la kulmeen mas-uuliyiin sarsare oo dowladda federaalk soomaaliya ah ujeedada saraakiishan ciidanka ayaa la sheegay in ay ku saabsanayd inay dowladda soomaaliya gacan ka siiyaan dhismaha ciidanka qaranka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wafdi ka kooban saraakiil ciidan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka milatariga dalka talyaaniga jenaraal kuluudiyo garisiano ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho wafdigan ayaa kulamo gaargaara la yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku aadan iskaashiga ciidamada dalka talyaaniga iyo soomaaliya gaar ahaan sidii dowladda talyaanigu ay uga qayb qaadan lahayd dibudhiska ciidamada soomaaliya iyo tayeyn gabagabadii kulamadan ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac waxaa saxaafadda uga warbixiyey taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal maxamed aadan ibraahim buud waxaa halkaanu kala kulannay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee talyaaniga jenaraal garaziano oo booqasho gaaban ku yimid dalka oo markii ugu horreysay oo xilka qabta oo halka inoogu yimaado ay tahay waxaanu ka wada hadalnay danaha labada dal gaar ahaan dhinaca ciidamada labada dal wixii ay nagala qaban karaan ayaanu ka wada hadalnay fiican baanu isugu afgarannay waana mahadsantihiin aniga waxaa igu weheliyey shirka wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka cirka iyo taliyaha ciidanka badda iyo la taliyayaasha sargeeye guuto maxamed aadan biixi sargeeye guuto maxamuud shiikh taliyaha ciidanka cirka iyo wasiirka gaashaandhigga jenaraal cabdilqaadir sheekh cali diini intaana anagu gaar isu arag waxay booqasho sharaf oo aragah ugu tageen ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa kadibna annaga hadalkii meesha ka sii wada wadnay inta aan idiin sheegayo oo wasiirku hogaaminayo gaashaandhigga si fiican baa markaa hadalkii iyo wadahadalkii iyo wixii aan isu sheeganayna ay noogu dhammaadeen waa mahadsan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa hoggaanka sare ciidamada xoogga dalka waxa ay meelo kala duwan oo ka mid a soomaaliya ay ka wadeen qorshayaal la xidhiira sidii dib loogu tayayn lahaa ciidamada xoogga dalka loona siin lahaa tababaro dheeraada iyadoo dadaaladaasina ay ka qayb qaadanayaan waddamo ka tirsan caalamka oo ugu horreeyo dalka talyaaniga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd
kulanti wanaagsan dhegaystayaal in ka badan shan iyo toban sano ayaa nidaamka four pointy five-ka ee saamiga lagu qaybsada awood oo ahaa mid nidaamka dawliga ka dhex muuqanayo walow cadaaladnimadiisa su-aal la gelinayo islamarkaana uu ku salaysan yahay qabyaalad oo dalka soomaalida in qabiilka iyo qaranka la kala saaro dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin iyadoo haatanna dadku ay ka fakarayaan higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka in lagu sii socdo 4.5-ka iyo in aanu ahayn nidaam shaqayn kara oo wax kale lagu bedeli karo waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya brofesor maxamed cumar dalxa oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda horeyna u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaalida iyo rooble garaad oo isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo dhismaha dowladaha waxaan ku bilaabayaa brofesor maxamed cumar dalxa waa mahadsantahay yaasiin v o ana sidoo kale anuu salaamaya shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna four point five waxay ahayd formala aada iyo aada u khaldan xaqdara ku dhisnaa cadaalad dara gaamurtayna salka ku hayay waxaana ay ka timid rag yidhi soomaaliya haddii aan dawo u raadinayno walba aan isku dayno sidii xal maaragtay looga dhigi lahaa wax oo markaasi xaqdaro ah marka four point five haddii la yidhi xaq ma ahee waa xal xalkiina la gaari waayey marka in xaqdaradii iyada ayaan xal keenayn ayaa soomaalida inay arintaasi aad uga fiirsato ayay ahayd isku daygana hadda kolleyba dowladan federaalka ah ee rasmiga ah dhinaca wasiirada marka loo fiiriyo beelihii inta laysku jamciyey ayaa hadda waxaa la yidhi kolleyba wasiiradu shanta beelood ayaa si siman loogu qeybiyey laakiin inta kale weli wax iska bedelay iyo wax cadaaladdaradii oo wax ka maaragtay kolleyba naasa caddaaday ma jiraan rooble garaad waa la socotaa hadalka brofesorka nidaamkan four point five waa wax ku dhisan afar qabiil oo buuxda iyo midbar ah waxaan u arkaa nidaamka inuu yahay nidaam aan marba aan macquul lahayn caqliga bani aadamkana uu diidaya dhismaha dowlad ay shacab soomaaliya leedahayna diidan yahay sababtoo ah ina beela ay noqdaan kuwa buuxa kuwana ay bar yihiin caqliga xataa wuu diidaya runtii aqoon iyo waayo aragnimo iyo wadaniyad iyo qiyam akhlaaqi wax lagu qiimayn lahaa wax badan baa hagaagi lahaa laakiin yaasiirow afarta hadda xataa laleeyahay waa buuxaan iyaga laftirkooda ayaa dhexdooda dulmi ka jira oo magaca weyn baa iska raacay waxaad arkaysaa qabaa'ilo ku dhex dulman kuwa la yidhi xataa waa waaweyn yihiin oo way buuxaan halka xataa laftirkooda kuwii barka laga dhigay ayagana gudahooda ay isa sii dulmiyeen oo aad moodid kuwii ee iyaga laftirkooda ee mudnaa in la siiyo iyagana waxa ay xaqay u leeyihiin maadaama waxa la eegayaba ay iska tahayba markaad fiirisid yaa qayla badan iyo yaa maaragtay cadays badan iyo yaa ma aragtay balaayo abuuri kara oo aanan balaysku tixigelinaynin yaa tirada iyo yaa maaragtay deegaanka ku wanaagsan iyo yaa ummadda maaragtay nabadda iyo wax galka iyo wadaniyadda iyo ummadda yaa maaragtay soomaaliyeed marka loo fiiriyo mudan in lagu qadariyo tiro iyo taya ahaanba marka meesha tan waxa hadda loo raacay oo adiga aad is leedahay oo aan ka ahayn reer hebel waa balaaye maarata wax lagu aamusiiyo oo dadka kale ee aan iyaga u roon maaragtay hala siiyo oo xataa mar marka qaar ay dhacayso haddii aanan wasaaradaha xataa aanan la siinin kuwa waaweyn qabaa'ilka qaarkooda ee laga baqayo inayba dowlad dhismin rooble garaad waad arkaysaa waxani waa formalo lagu heshiiyey cadaalad maaha laakiin marxalad baa looga gudbayaa marka in sidaa loogu sii socdo maxaa diidaya waxaa diidaya waxa la yidhahdo maa usisa calaa baatil fa huwa baatil wixii wax baatil lagu dul dhisay wixii dhan baatil ay noqonayaan brofesorka hadduu qaba inay tahay arrin xal loo aaday waxaan aaminsanahay arrinta arrin xal noqonaysa ma aha wax xal soomaali u noqonaana ma aha in nidaam qabiilba soomaaliya oon aaminsanna waxay u burbuurtay inay tahay qabiil nidaam qabiil lagu sii dhisay oo dowladda ay qabiil ku timaaday su-aal yar markaan weydiiyey brofessor ama dadka dhan oo soomaalida way dhegaysana marka qofka maskaxdiisa uu ka shaqaysiiya qofka dhalinyartii mutacalimiinta ee soomaalida dadka aqoon-yahaniinta aha dadka labaatan sano jaamacadaha dhiginaya oo brofesayaasha ahay haddii marba wax wax lagu dhisaya ay qabiil tahay qofka uu aaminsan yahay qabiilkiisa ama odaygiisa uu wax siin doona xataa soo waxba barin aqoon aan lahayn sidee dadka ay dowlad ku dhisi karaan dowlad lagu soo dhisaya qabiil ma noqon karta dowlad ana waxaan aaminsanahay dowlad hadda jirta iyo nidaamka dhan ay ku shaqaynaysaa ah nidaam marba aan maskaxda ka degayn waxaa loo baahan yahay soomaalida hataa tirikoob ahaan tirikoob sax oo rasmi oo la sameeyo sideetamiyada ugu dambeysa aan filayaa soomaaliya hataa qabiil badan lama garanaya hataa kuwa barka la yidhaha inay kuwa kale ka badan yihiin laga yaabaa waxaan aaminsanahay arrimahan inay u baahan yihiin inay dadka mutacalimiinta weliba madaxda soomaalida oo hadda xilka haysa oo uu ka mid yahay saaxiibkii hadda ila hadlaya professor dalxa uu ka mid yahay in dib loo fikira soomaaliya laga saara dowladda qabiilka ku dhisan brofessor waa dhegaysanaysaa maxaad isleedahay marxaladan waa looga gudbi karaa qabaa'ilada laftirkood ma madax bannaan yihiin ayaa isweydiin mudan oo haddii la yidhahda xataa soomaali qabiil waxa loogu dhiso waxaa laga yaabaa qabiil dadkii mudnaa ee ama wax bartay ama lahaa wax ummadaba dalka iyo dadka eega ay ugu xishaan inta iyaga maaragtay laga maaragtay indhasaabo qofkii la raba laga keensado reerka oo taa laftirkeeda ay dhibaato ay ku hayso magacii qabiilka oo haddana la leeyahay reer hebel waxaa la siiyey wasaaradahaasi ama safaaradahaasi ama mudanayaashaasi oo aanan haba yaraatay dadkii mudnaa ee xataa reerkaasi qabiilba lagu siiye oo haddana aanan meesha ka dhex muuqanayn oo aanan jirin wax la yidhahdo a right man in a right position ama الرجل المناسب في المكان المناسب ninka meeshii mudnaa meeshii munaasabka ahayd ninkeedii inaan badanaa marka waxaa laga yaabaa qabiilkii magaciisa inuu jiro laakiin nin layska keensaday oo markaa ay wataan dadka awoodda ila inay ayaga markaa wax magacaabaan ama inay wax soo xulaan inay sameeyaan marka taa laftirkeeda xataa weli cadaalad daradii haddana ayaa misana ayadoo qabyaalad wax lagu qaybsan la yidhi haddana ayaa haddana qabiiladii haddana lasii dulmayaa oo cadaalad daradii ilaa iyo maaragtay meel weliba ayay saamayn ku wada yeelatay oo xataa madax bannaani ma jirto oo reer hebel keensada nin maanta ee waddanka xilkaasi mudan ee qaban kara ee darajadaasi iyo xilkaasi ee maaragtay mu'ahalaadkeeda cilmiga ama dadnimadeedii leh ama waay aragnimadeedii leh keensada la dhihi maaye waa loo keenayaa dadka qaarkii ama diidaan ama ha doonaan ma roble waxay ila tahay arrinta haatan brofesorku uu ka shanqarinayo in kama foga gobolkan hadda countieskan iyo nidaamkan laydii sameeyey haddaad tihiin gobolka waqooyi bari laftirkeedu qabiil waa ku dhisan yihiin laakiin sida uu isagu u tilmaamayo in magaca guud un qabiil la yahay laakiin dadkii mudnaa aan waxba la siinin nidaamka noocaasa ka war hadda dowladda kenya oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka laba xisbi oo isbahaysata waay jubilee la yidhahdo axsaabta ama axsaab yaryar oo qabaa'il badan oo kenyaan ah ay ku badan yihiin laakiin waa magac isba xisbi bay wataan waxaa fiicnaan lahayd soomaaliya nidaamka mar aan booqasho ku tahay muqdisho sanada aan kasoo gudubnay waxaan arkay musuq maasuq badan baa ka jira waxaa jira istamar badan baa jira oo ah xataa qabiilku haddii loo xiro shaati oo ama xisbi lagu magacaabo ama kooxa qurbajoog ama kooxa wadaniyiin xataa ayagoo qabiilka lagu soo xulaya nidaam waxaa jira dowlad ay ku dhismi karta laakiin qabiil cad oo shaati loo soo xiray oo reer hebel ah oo kooxdiiba aan diri four pointy five yacni afar iyo bar markaan ahay qof soomaali ah oo muwaadin soomaaliya ama soomaaliya aan joogo ama soomaaliya meel kale aan joogo waxaan filaya qof kasta oo dowladda ku jiro inuu aanay umasalaya laakiin qofkii lagu soo xilay beesha uu ka dhashay sidoo aanay imasalaya haddaanay reer kismaayo kii laga keenay puntland haddaanay reer hargeysa kii la keenay baydhowsi imasalaya marka waa in magac xisbi ay xambaarsadaan wax si soomaaliya u wada masalaan brofessor ugu dambaynta si loo helo dad soomaaliya wada matala nidaam lagu heli karo adoo la kaashanaya waayo aragnimadaada cadaalad haddii la eego cadaalad darra la eegay xukuumadihii hore maxaa xala yaasiinoo horta dadka cadaalad darrada ayaga wax maaragtay ku maamula niman isbeerta ku noqday baa jira ilaa iyo lixdankii ilaa iyo hadda soo taaganoo waagii lixdankiina waxay ku maamuli jireen nidaam goboleysi oo ayagoo markaasi kuraastii gobollada ay u qeybiyeen ay ku dhisnayd nidaam cadaalad darra four point five kada jira aan waxba ka duwanayn gobollo waxaad arkaysaa oo bablieshan ahaan iyo deegaan ahaan inta ay ku fadhiyaan ama dad ahaan inta ay ku nool yihiin inta la siiyey laba kursi ayaa kuwa aanan ku noolayn xataa saddex meelood markii loo dhigo rubacooda ayaa shan kursi toddoba kursi ayagoo la siiyey baad arkaysa lixdameeyadiina baarlamaanka sidii lagu soo kali jiray ma ahayn mid cadaalad haba yaraatay ku dhisnayd waa waxaa xataa maanta keenay inay soomaalida midnimadeedii xataa ay maanta iyada ay ku eedo oo ay maanta sida maanta somalilan oo kale wax iyaga ay ka cabanayaan salka ay ku hayso waxaasoo kale wax la mid ah taa marka hadday shalayna sidaa ay ahayd maantana haddana meeshii laga gudbi lahaa haddana weli dadkii sidaa ku taamayey reference laga dhiganayo waxyaabaha qaar markaad adig aad eegtid inay meesha salka ay ku hayaan waxyaaba runtii soomaalida u baahan in ayada ay u soo noqoto in cadaaladda laysku dhiirogeliyo maxaa yeelay waxaan cadaalad ku dhisnayn waxay la mid yihiin baytalcankabuut guri caaro oo dhistay bay la mid yihiin ilaahayna wuxuu yidhi wa ina awhana albuyuuti la beytalcankabuuti guri la dhiso waxa ugu jilicsan oo dumis maaragtay u sahlan ah guri caaro maaragtay wax ka dhisan marka cadaaladar wixii lagu dhiso waxay ku burburayaan si sahal ah meelna gaari maayaan iyo hoggaanka oo isagana ka shidaal qaadanayo hanaanka bulshada oo markaasi laftirkeeda qaarkooda aanan diyaar u ahayn inay ummadda soomaalida si siban wax u qaybsato kuwaasi waxay ahaayeen brofesor maxamed cumar dalxa oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga baarlamaaniga soomaaliya ee arrimaha dibadda horeyna uu ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaalida iyo rooble garaad oo ah saxafi islamarkaana nin cilmi baaris ku sameeya nidaamka xagga maamul wanaagga ee geeska afrika doodii gaabnayd maanta inta aynoo joogto dibintaynu hawada ugu kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheer aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal qof waliba markuu dhasho wuxuu ku dhashaa abuurkiisa guud ahaaneed tilmaamo ku dhafan waa tilmaamo qofka la koro oo ku milan ayna u badan tahay inta uu nool yahay inay la socdaan dhismaha jirkiisa ayay qaarkood ku saabsan yihiin qaar kalena awoodda garaadkiisa iyo maankiisa ayay la xidhiidhaan ooga ahaan waa lagu kala duwan yahayoo laba si walba isugu egi ma jiraan malahrigana lama uumin qaar xagga dhimirka iyo waxgarashada si buuxda uga siman waa runoo dadka qaar baa loo buriyaa waxaa loogu deeqaa tilmaamaha wawanaagsan ee ay bulshadu jeceshahay qaarna inta lagu yareeyo ayaan falalkooda wanaag laga filan taladoodana aan la tixgelin in kaleba iska daayay laba walaaqa ayaa si walba u kala duwanaan kara mid baa dheer mid baa gaaban mid baa dheereeya oo dhasha goroyada caga ugu been sheega mid baana diin gaboobay ka gaabiya mid baa aftahanahoo markuu afka kala qaado lala ashqaraaraa midna afgaroocan wixii ku soo dhaca gudbin karin ayuu noqdaa mid baa dabeecad qabow oo dulqaad miiran ah midna dhiidhibaa ka soo horreeya oo qofkii ay laba eray isdhaabsadaanba waa lagu kala hagoogtaa mid baa geesi ah oo aan boqol dhaba uga leexan midna wuxuu noqdaa geediyaale aan shimbiraha hubin hadday shabaaxleeyaan sidaas oo kale awoodda maanse culintu waxay ka mid tahay tilmaamaha ama awoodaha aadanaha qaarkiis lagu gallado qaarka kalena laga qadiyo macnaheedu wuxuu yahay gabyaannimadu waa hibo uurka hooyo lagala soo baxo waa awood ruuxa loogu deeqaa uu iska dareemo goor hore iyo isaga oo aan weli qaangaarin in badan baannu la kulannay gabyaacahana oo ku sheekaynaya tixihiisii ugu horreeyey kolkii uu isku duway toban gu inaan wax rooni u dheerayn allah u naxariistee aadan carab gabyaagii weynaa ee la odhan jiray ayaa jeer iigu warramay inuu sagaal jir ahaa markuu mariyey tixuu ugu jawaabay nin isaga aabbihii gabay ku maagay sidaas oo kale toddobaatannadii qarnigii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa isaguna ii sheekeeyey allaha u naxariistay cabdilaahi macallin axmed oo dhoodaan lagu naanaysi jiray wuxuu ii sheegay inaan wax qumani u dhaxaynin markii uu hadal bartay iyo markii uu gabayga bilaabay taasina waxay markhaati dheeraada u tahay ra'yiga ah maansayahanku inuu ifka u soo baxo isaga oo awoodda curinta maansaduna ay ku laran tahay iyada oo sidaasa ayaa haddana goor noolba ay dadku isweydiiyaan su-aasha ah gabayga ma la baran karaayo sida kasmooyinka kale uu aadanuhu u kala kororsado awoodda maanse culintana ma loo kala kororsan karaa waa su-aal mar walba taagan ah jawaabtuna waa haa isla markaasna waa maya waa haayo guud ahaan jacayl aada haddii aad maansada u hayso markii tix cusub laguu mariyo haddii aad wada qaban karto ama inteeda badan aad ku celin karto kolkaad sheekaynayso haddaad is aragto adigoo tixa maanso ku maahmaahaya haddii aad wax badan ka qaybsan tahay maansada raggii hore isla markaasna kuwa kula xilliga ah wax soo saarkooda aad wax roon ka og tahay haddii aad iska dareento inaad leedahay awoodda kala soocidda tixda hagaagsan midda meeldhexaadka iyo midda liidata haddii meedisyada deelqaaf kale ama miisaan ahaan jaban isla markiiba ay dhegtaadu dareemi karto intaasoo awoodood haddii aad isku aragto waxaad u dhowdahay inaad tirin karto maanso aan deelqaaf lahayn maanso aan meedisyadeedu kala dheeraynoo habdhaca maansooyinka kala leeyihiin iyadana laga dareemi karo inkastoo ay arrintu sidaa tahay oo dadka qaarkiis ay dadaal iyo barasho awgeed wuxuun maanse salsalaabo ay kolkolka qaarkood tirin karayaan haddana marnaba lama silmi karto maansada ay hibadu soo saarto maanseyahanka hibada u leh tiisu waa isku xiran tahay oo ujeeddada ay xambaarsan tahay si buuxda ayuu ugu soo bandhigi karaa ha yeeshee midda barashada lala kaashadaa way yaro kala dalooshaayo inkastoo la dheereeyo haddana qaybaheedu ujeeddadii loo mariyey ma koobaan maanseyahanka ay hibadu ku laran tahayse meedise tiro yar oo markiiba la qaybi karo ayuu ujeeddadiisa u xambaariyaa waxaana tixihiisa lagala soo bixi karaa tudciyo lagu halqabsado oo murti miirana ha yeeshee qofka barashada awgeed wax ku curiyaa tix gaaban kuma dambogan karo maansada barashada lagu dhaliyo waa lagu dhibtoodaayo inuu ebiyo maalmo badan ayay ninkeeda ku qaadataa halka midka ku dhashay ay dabnaha ka saarsaaran tahay oo markii la weydiiyo iyo goobtii lagu haybiyaba uu ismaaciil medasidiisii dadka kaga haqabtiri karo dulucdu waxay tahay inkastoo farsamo ahaan aad wax badan ka ogaato barashada sida maansada la isugu duwo iyo xeelarkeeda haddana adiga iyo maansayahanka hibada loo siiyey cirka iyo dhulku intay isu jiraan ayaad isu jirtaan marka la isbarbar dhigo midkiin waliba tixaha uu curiyo qof barasho ku galay lagama fili karo intuu garnaqsado in sidii saahid qamaan uu soo ifbixiyo meelisyadii tirada yaraa ee uu ku muujiyey qabkii sare ee uu lahaa iyo ugaaska tolkaba allaha ka dhige sida aanu u tixgelinayn cid aan isaga tixgelin wax sinaan ka hooseeyana aan laga damci karin masow aabbahay iyo halkaan magan ka soo gaaray magowsina inaan layga siin maax la dhuranaayo oon malab rakala loo sushubi wax uga miileeyo oon meesha taagnahay anaan murudna leefaynin aan mayraxaan igu xidhnayn maylima u haysto aan weliba mood iyo saraan ula maleegnaado saddex magac allee xaajadaa layma marinsiiyo sida koran xiniiyaha la muday uma malugnaado ma nin barasho kaliyihii ay curinta maansada u geysay ayaa soo garab joogsan kara faarax nuurkii uurka hooyadii kala soo baxay ee isaga oo halis ku soo foolle qoladiisa uga digaya meedisyada kooban ku qeexay hababka karakaanka ah ee la isku khiyaamo isna uu dareensanaa in iyaga lala maagan yahay faaraxii odhan jiray qosol beena fool wada qayaxan qaylan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hooseeyo qusur oodan shabag laysu qubay qoolad iyo xeelad qulaab iyo kulaab iyo lacaaf la ysku qabanayo qiyaamada halkaa soo turqanaan qun uga soo jeedo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhiganne maanaha mindiya lay qarshaa laygu qali doono sidee baan qamboosha u cunaa qabiska waabayda allaha u naxariistee aadan carab oo niman si wada jira ugu soo gebi jiray u baanaya ayaa ku dooday in curinta maansadu ay tahay hanti isaga si gaara loogu xudumay oo hibo iyo maqaadiir ugu timide aanu sidooda oo kale bawsi iyo barasho ku helin waxaa meelisadii gabyaagaana ka mid ahaa inkastoo midhaha laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadha iyo anigu maahmaahay miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la-aan amba kama mahoobiyin tolkay maansadaa badan ee masar iyo kharduunna uma tegin mana masaafoonne kamana mudanin sheekh iimarsoo macrifo i dheere waan mihindisaye iima dhigin macallin yeershaaye waa shay maqaadiir ku yimi aan yar maamulo yeeshow duulmasayr ugu dhintee madadkan lay siiyey dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebadmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali daja oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya barnaamijkaasi xiisaha leh ee dhaqanka iyo hiddaalka ad kala socotaana waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay codkaasi fanaanada maryam mursal ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeeda oo idinka imaana salaanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanayseen washington tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo falastiin iimaan iyo dhammaan v o a danlistaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.